madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo furay shirweynaha qaran ee walbarashada dalka ayaa tilmaamay in dowladda ay ku goonta riidhangnoolayoowka mideynta iyo tayeynta nidaamka walbarashada dalka madaxweynaha oo ka horsurmay qorshaha dowladda ee baahinta adeeg walbarasho oo tayo leh iyo xaqiijinta manhaj koo-e oo wallaka barawa owlaada soomaaliyeed yaa xusay in la shaqaalaysiii doona toban kun oo macalimiin soomaaliyeed si kor lanqaada fursadaha walbarasho iyo helo kuran muwaadiniinta soomaaliyeed waxaan rabaa mar kale inaan u mahad celiyo bahda waxbarashada guud ahaan gaar ahaan wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka wasiirkeeda wasiiru dowlaheeda wasiir ku-xigeenkeeda iyo istaafkeeda oo dhan wasaaradda waxbarashada waxaan farayaa siyaasad macalinka micnaha uu leeyahay waa run macalimiintu aaday u tiro badan yihiin dhaqaale ahaan dalkeenu waa laga yaabaa inuuna gaarin inay nolosha laakiin macalinku inuu ka hooseeyo dad uu ka tacliin badan yahay uu ka shahaado sarreeyo oo shalay isagu uu wax soo baray oo ardadiisii ah dakhliga soo galaa nuskiis xataa macalinku inuu waayo macquul ma ah meeshaas waxbaa nooga dhiman aan la nimaado caqli macalinka soomaaliyeed noloshiisa iyo karaamadiisa iyo sharaftiisa aan kor ugu qaadayno dhaqaalaha basmaaha macalinku ixtiraamka uu ku leeyahay mujtamaca dhexdiisa xaraf qofkii ibara addoonan u noqo lahaa yacni micnaha ay leedahay macalinimada iyo muhiimaddeeda ay tilmaameen aan kor u qaadno dhammaan mar kale iyo mar kale waxaan bogaadinaa bahda waxbarashada midda waxbarashada gaarka iyo waxbarashada muxuu ahay bobliga intaba midda bribadeka midda bobliga intaba waxbarashoo dhanna sideedaba dadka iskale barbaariyo oo qof qurxoon oo mustaqbal laga dhigaayo qiimahay goysaa maxaa lagu bedelo karaa waxba marka waxbarashada ama gaar ha ahaato ama boblig ha ahaatee waxawaaye ma lahan ganacsi ma gasho mana ahan mana laga gacan waxbarashada gaarka anaa ka soo shaqey jira muddo dheer gudiba anoonan qaadanin shillinaan ka soo shaqay jira waagii dambe oo dowladdu ay naga soo burburaysana waxaan joognay mushaarka macalinka maalin iyo labo qoyska asoo biilo oo aanan ku fillayn oo macalinka markuu iskuulka ka yimaado shaqo kale galabtii gala ilmo guriga wax ugu dhig kambani kale u shaqee maadaama dadka waxyaqaano ay ahaayeen inta ka bax noloshiisa u qaado iskuulkiina waa aadaya kama baaqan maalinna kama baaqanin qiimaha ay waxbarashada u leedahayna dadka noocaas ay ku tahay qalbigooda ayaa gudan kara wasaaradda waxaa laga rabaa macalinka inay sidaa ka dhigto in uu ku qanco macalinku u arko qof soomaali ah oo wanaagsan ayuu soo saaruhaa wax ka weynna ma jiraan material lagu bedeli karo ma jiro laakiin waxaasoo dhan waa ku soo noqonaya mar kale waxay ka go-aan waa maskaxda waay maanka waay qofka maankiisa sida loo qaabeeya iyo sida wax loogu sheega waayo maankana mar kastaa wax loo sheegi karaa intuu yar yahayuu soo koriyo waxba uu aad u qaado og yahay laakiin annaga waa yeelka xataa waxbaa naloo sheegi karaa waxbaa nala fahamsiin karaa waxaan rabnaa marka ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa waxbarasho qaabaysan soo saarta nooca dadka aan rabnahay inay soomaaliya meeshaas ka amba qaado saaxiibada caalamka waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliya in lagu garab istaago waxbarashada